degmada cabudwa ee gobolka galgaduud oo ka mid ahay deegaanadii ay colaaduhu ragaadiyeenayna ka jireen dilal ku salaysan aana qabiil oo saameyn ku yeeshay magaalada ayaa haatan soo hagaagaysa xaalkeeda amni kadib socod uu madaxweyne farmaajo dhowaan ku tegay degmada halkaa uu kulamo kula qaatay duqayda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inkastoo magaalada ay colaadu kala qaybisay haddana tegitaankii madaxweynaha ayaa meesha ka saaray mawjadihii magaalada ka jiray waxaana dadka oo wada jira ay ka wada qayb qaateen soo dhoweyntii wafuudda magaalada martida ku ahayd wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mahad xasan maxamed oo ka mid a mas-uuliyiin haatan ku sugan degmada cabudwaq ayaa ka waramaya dadaalka nabadeed ee ay wadaan meel fiican ayay noo marayaan tan iyo adugu laba bilood iyo bar intii aana waxaanu ka haynaa cawda qawl amniga lagu xaqiijinayo magaaladu kala qoqobnayd in kala qofka aan ka saarno alxamdulilah waxaan ku guuleysanay magaalada inaan kala qofka ka saarno dadkiina isdhex maraan ayaantii dhowdo hadda madaxweynuhu noo yimi maxaa cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya ee qaranka iyo madaxweyne madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay indhahooda ku arkeen waxqabadkii wasaaradda amnigu ay qabatay iyo dadkii oo kasbay in maarata ay garab istaagaan ana kaalmeeyaan hadday culimo leeyihiin hadday oray bulshada qadeed kala duwan leeyihiin odayaasha sidoo kale dhalinyarada haweenka wayna garab istaageen waxaan ku guuleysanay amniga boqol kiiba boqol aan ka dhigna magaalada cabudwa dadku isdhex maro dhexda xaafadooda magaalada isku furmaan aan cid cid hadda dakanisanaysa cid hadda hor socota aysan jirin booliskii iyo ciidadana isku daran si toos ay uga aldanaan magaalada nabado yuusuf shira warsame ayaa v o e da u sheegay in duqayda dhaqanka ay wadaan dadaala lagu nabadaynayo dadka wada degan degmada cabudwaq adeer horta marka u horeysa waan ku salaamahayaa weliye adiga iyo bahdaada saxaafadda v o e adeer waxaa la gaaray nabadgelyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo aanu sugaynay in badan waxaanu hellay hawlo badan iyo ciidan badan oo aanaan anagu arki jirin xaqiiqadii sidii dowladdii dhexe oo soomaaliya ay u duntay ma anaan arag ciidan annaga degmadayada ama degmooyinkayaga iyo nawaaxigeeda wax ka qabta waanu helay insha allah allaha noo sii siyaadiyo maryan xasan faarax waxa ay ka mid tahay dhalinyarada degmada cabudwaq waxa ay ku qanacsan tahay xaaladda amni ee soo hagaagaysa ee ka socota degmada cabudwaq nabadaynta laga wado deegaanka cabudwaq ayaantan dambe maasha allah boqol kiiba boqol soo fiicnaanaya run ahaantii isbedel weyn baa ku imaaday oo dhanka dhalinyarada iyo dhanka bulshada iyo dhanka ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo waxoo dhan waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo wax badan aan is arkin oo magaalada dhexeeda isla maraaya isla sheexaynaya isla soconaya marka duqayda sidoo kale maasha allah marka si fiican ba isbedel weyn baan ka dareemeyna inta madaxweynuhu imaaday oo ciidamaana loo keenay maasha allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug ayaa sheegaya in degmada loo dhisay ciidamo gacanta ku qabta cid kasta oo qalqal amni abuurta waxaan ku sugnay ciidamada qaybta ku ilaatanaad oo aan garab ka helaynay iyo ciidamada nabasmid iyo kuwa booliska iyo dhammaan dadka oo sida hore kugu sheegay na garab istaagay dhammaan dadkooda qof walba nabadgeli darrada gurigiisa u dhashay waxay kasabtay dadku inay nabadda dhedhemiyaan xataa kii mooryaanka ahaa oo dadka dhibayey baa nabadda dhedhemiyey waxaan kaloo ku guuleysanay inaan qabanay gacanku-dhigyo dilay nin walaalkiisa asagana sharciga diinta islaamka aan ku dhaweynay lala qisaasay oo qisaastii laga fuliyey marka dadkii mooryaanti kale inay baqaan hubkii dhigaan xaraystaan magaaladana hadda bara control oo waxa soo geliya waxa ka baxaya ayaanu dhignay
macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada degmada ayaa v o e da uga warbixiyey sida ay wax isu bedeleen ayaalahan dambe waxaa ku dambeeyay degmada shaqaalooyin afana walayaala oo aan firsadooda ka badnayn afartan ama soddon qof dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dibic sagaal waaya dadadada dad loo jecel dad walnoolaashaha iyo waasilada jecel bay ahaayeen inta yartaa wasilaa gashay intii yartaa baa soomaali way bumbuulisaaye waxaa la bumbuuliyey inay waxa weeye magaca jido inta iyada ahaynna alxamdulilahi rabbilcaalamiin imaanshihii madaxweynaha degmada caabuda ka dambeeyey degmada caabuda boqol kiiba boqol nabadgel waxay noqotay boqol kiiba boqol ummaddii waxay wadaysaa siyaamada ujaal bay ahayd waxay rabtay tilmaan ummaddu iyo waxa weeye hoggaan shan iyo labaatan baa la sameeyey kow iyo labaatan oday iyo afar culamo ah hoggaan bay noqdeen nabaddii marka way way socotay alxamdulilahi rabbilcaalamiin boqol kiiba boqol bay nabadda maraysaa caabuda maanta si kastaba isbeddelka amni ee ka jira degmada cabudwaq ayaa ah mid bulshadu ay muddo ku taamaysay waxaana isbeddelka la dareemaya sheegaya mahad xasan anagu waxaan soo kordhinay horta dadkii ganacsiga inuu wadaago oo isku kala socdo oo qofku dukaanku rabo iyo bakaalku rabo wax kasoo garan karo waxaan soo kordhinay qofkii hadda xaafadda waa beri joogay inuu aado xaafadda oktoobar oo galbeedka magaalada ah kiigii octoobar joogana inuu aado xaafadda ammaana oo magaalada waqooyigeeda ah dadku inuu isdhex galo oo qofka baahidiisa dukaankan hadduu wax ku qaaliyeeya kii rakiiska ah oo xaafad beersa ku taalla inuu ka doonto baahidiisa isbitaalku rabo qofku inuu ka tago in dadka isdhex galaan waxaa dhacday caabud waaq wiil iyo hooyadiis teleefon mooyaan inaysan laba muddo laba sano iyo bara is arag haddataanna ay gacanta is haystaan wada nool yihiin wada joogaan ayagoo xawaa kuwa sugan aw laba sano iyo bara ismay arag haddana waa dadkooda hooyadii wiilkeedii wadaan oo wada joogo wada nool taas guul aan gaarna weeye ama dadka reer cawdaaq ay gaareen waana hadafkii siyaasadeed ee uu ifaray madaxweyne axmed cali geed xaas iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed maxamed xaashi cabdi ay ifareen weeyaan anna waan fuliyey insha allah ilaahayna waana gargalay dadkuna way gar istaageen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo